halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuurada waxaa ku badan waxiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu sarrayso oo kuwa akhristaana ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo weliba kalsooni dheeraada iyo qalbi qaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dunida
isagana siiye hayana mano hayana mano hayana mano ilaahina untay hayana mano waa ayan wanaagsane alla noo ishaare hayana mano hayana mano hayana mano ilaahina untay hayana mano alxamdulilaahi intaan nidhaahno ilaahina fiican hayana mano hayana mano hayana mano ilaahina untay hayana mano intii ereygiisa adeecdo rumaysa waaban mudaaye hayana mano hayana mano hayana mano markii noogu dambaysay waxa ay inoo joogtay faallada zabuurka koobiyo kontonaad oo gebigiisba ah qirasho daa'uud samaynayo kadib markii ilaah ku qiray dembigiisii markaasoo uu u tegay batshebac oo welibana ninkeedii si qarsoodi ah ugu dilay goobaha dagaalada waxaanan idiin akhrinay aayadaha sagaal ilaa labaiyo toban oo uu daa'uud saddex waxyaabood ku weydiisanayo waxa uu weydiisanayaa ilaah in uu marka hore dembiyadiisa cafiyo marka xigana waxa uu ilaah weydiisanayaa in uu qalbi nadiifa ku dhex abuuro marka saddexaadna waxa uu weydiisanayaa ruuxiisa si uu ku helo wehelnimada ilaah waa ruuxa ilaahe haddii mar aad hesho ruuxa ilaah suuragal maahan inaad lumiso oo rasuul boolos ayaa leh sida ku qoran warqaddii uu u qoray dadka reer efesos cutubka afraad aayadda soddonaad baalka saddex boqol labayo afartan ee axdigii cusub sida tan ha calool xumaynina ruuxa quduuska ah oo ilaah oo laydinku shaabadeeyey maalinta madax furashada ha yeeshee ma jiro mid ka mid a kuwa ilaah ka cabsada oo luminaya ruuxa quduuska ah habase yeeshee markii qofku xumaan samaynayo ruuxu wuu naxuusayaa taasina waa wixii ku dhacay daa'uud haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa baalka toddoba boqol lix iyo soddon ee axdigii hore zabuurka koob iyo kontonaad aayaddiisa saddex iyo tobanaad oo leh oo markaas kuwa xadgudba jidkaagaan bari doonaa oo dembiilayaashuna adigay ku soo noqon doonaan haddaba marka uu ruuxu soo noqdo ama ilaa xiriirka soo celiyo ayaa waxaa soo laabanaya wehelnimadii ilaah sida daa'uud halkan inoogu sheegayo haddaba markii dembiilaha la hanuuniyo oo loo sheego khatarta dembigu leeyahay iyo in ilaah dembiga uu ka aarsanayo dadka ayaa waxaa muuqanaya in dembilihii ilaah loo soo celinayo daa'uudna taas ayaa uu ka hadlayaa haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada ayaa daa'uud waxa uu leeyahay sida ku qoran baalka toddoba boqol lix iyo soddon ee axdigii hore aayadda shan iyo tobanaad sida tan sayidow bushumahayga fur oo afkaygu wuxuu ku hadli doonaa ammaantaada haddaba miyaanay taasi run ahayn markii dembiilo soo noqdo oo dhimashadii hortiilay laga samato bixiyo isaguna uu arko miyaanu ilaah ammaanayn haddaan soo koobno zabuurkan koob iyo kontonaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad oo leh oo markaas adigu waxaad ku farxi doontaa allabaryada xaqnimada iyo qurbaan guban iyo allabari wada guban dhammaantiis oo markaasay dibiyo ku duulbixin doonaan meeshaada allabariga haddaba qofka dembiilaha ah marka dembigiisii la cafiyo dooni maayo oo keliya inuu ilaah ammaano laakiin waxa uu doonayaa inuu ilaah ka farxiyo waxaa tusaale uu u soo qaadanayaa naagtii sayid ciise masiixi ka badbaadiyey dhilanimadii ay ku jirtay taasoo ugu soo gashay gurigii kii farrisiga ahaa oo ilmadeedii ayaa ay ku tirtirtay cagihiisa waxaana taasu ay ka yaabisay ninkii farrisiga ahaa markaasaa sayid ciise masiix waxa uu yidhi kan wax badan loo dhaafay ayaa ka farxad badanaya qofka wax yar loo dhaafay intaa waxaa ku soo dhammaanaya zabuurkii koob iyo kontonaad oo ahaa kii daa'uud ku qiranayay dembiyadiisa haatanna waxaannu si dawaaliya idinku bilaabaynaa kan labayo kontonaad waxaana uu ka hadlayaa kan masiixa mucaarada iyo kuwa xoogga badan oo ku faanaya xumaantooda zabuurka labayo kontonaad waxa uu ugu horeeyaa afar zabuuradood oo ina siinaya waxyi nebiyeed aan lagu arkaynin meel kale oo inoo sheegaya weliba imaanshaha kan masiixa mucaarada oo lagu tiriyo inuu yahay nin dembiile ah wuxuuna noqonayaa mid dunida oo dhan xukuma oo wuxuu xukumi doonaa israa'iil wakhtiga dhibka weynu jiro sayid ciise masiix waxa uu soo xigtay markii uu khudbadda ka jeediyey buur saytuun xaalka arrinkaa ku saabsan daniyel iyo rasuul bowlosna way ka hadleen afartan zabuuradood waa maskiil ama kuwo waxbarida waxaana ay ina siinayaan runta ruuxiga ah ee ku saabsan mustaqbalka waxyaabo badan oo yaab leh ayaa laga sheegay dhanka waxyiga waxaase aad mooddaa qolyaha ka hadla wakhtiga dhammaadkiisa inay iyaga oo dhaniba yihiin asal raac waa kuwa dadka wax ka bara mustaqbalka iyo waxa dhici doona eh waxaanaad arkaysaa badankood waa kuwa ka hadla wakhtiga dhammaadkiisa eh ay xamaasad iyo qiiro u yeelayaan oo ka hadlayaan waxyaabo aan ku salaysnayn hadallada ilaah haddaba afartan sabuuradood waxa ay ina siinayaan tusmooyin dhaba oo ka hadlaya ninka dembiga leh ee loo yaqaano kan masiixa mucaarada oo iman doona waxaan idin xusuusinayaa in zabuurkani uu yahay mid xag ilaah ka yimi waana zabuur maskiil ah oo ku socda madaxdii mustikiistayaasha waana kii daa uu tiriyey ama uu u tiriyey markii doo'eeg oo ahaa reer edom u sheegay saa'uul in daa'uud joogo gurigii aximelek haddaba daa'uud marar badan baa la gacan geliyey oo kuwa isku sheegaya inay saaxiibadiis yihiin ayaa lu gooyey waxaanan arkaynaa mid ka mid a kuwa intaan qaybtan ku jirno waxaan kaloo arkaynaa in faanku yahay calaamad lagu garan karo kan masiixa mucaarada haddaannu idiin soo bilowno zabuurkan gaaban ee laba iyo kontonaad ayaannu eegaynaa abbaalka toddoba boqol soddon iyo toddoba ee axdigii hore zabuurka labaiyo kontonaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan ninka xoogga badanow bal maxaad xumaanta ugu faanaysaa naxariista ilaa had iyo goorba way sii waartaa waxaa halkan yaalla mid ku faanaya dembiyadiisa markii daa'uud dembaabay wuu aamusay waayo xagga gudaha ayaa cadaadis uu ka haystaa markii kuwa dunidan ay dambaabaan way jecel yihiin oo intii ay ka xiisoon lahaayeen ama ka qoomamoon lahaayeen ayaa ay ku faanaan dembiyadooda haddaba calaamadda kan masiixa mucaarada ayaa waxa ay noqonaysaa inuu ku faanayo isna dembiyadiisa taasina waa kala duwanaanshaha kan ilaah ka cabsada iyo kan aan ilaah ka cabsan kan ilaah ka cabsada haddii uu dembaabo waxaa lagu yaqaanaa inuu aad iyo aad kaga xumaado dhibka iyo xanuunka haya ee dembigu u keenay laakiin kan aan ilaah ka cabsan innaba isku shuqli maayo wixii uu sameeyey oo waxa ay u tahay sida wax caadi a oo howshiisa ayaa uu sii wadanayaa waxaana la mid ah kan masiixa mucaarada haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada ayaannu eegaynaa aayadaha laba ilaa shan waxaana qoran sida tan carabkaagu wuxuu hindisaa xumaan weyn oo sida mandiil afaysan ayuu ka shaqeeyaa khiyaano wanaagga waxaad ka jeceshahay xumaanta oo inaad xaqnimo ku hadashidna waxaad ka jeceshahay beensheegidda waxaad jeceshahay erayada waxbaabi'iyo oo dhan iyo carab khiyaano mirana ilaahna sidaas oo kaluu kuu halligi doonaa weligaaba oo isna kor buu kuu qaadi doonaa oo waxa uu kaa bixin doonaa teendhadaada oo waxa uu kaa saari doonaa kuwa nool dalkooda haddaba marka la leeyahay erayada wax baabi'iya ayaa loo jeedaa mid wax garaaca haddaba kan masiixa mucaarada waxa uu noqon doonaa kelitaliye dunida iman doono oo cidina aanay istaajin karin ilaah mooyaane markii sayid ciise masiix ku noqdo dhulka waxa uu dili doonaa ninka dembiga leh haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu imikana eegaynaa aayadaha lix ilaa toddoba ee zabuurka labayo kontonaad waxaana qoran sida tan kuwa xaqa ahuna way arki doonaan oo way cabsan doonaan wayna ku qosli doonaan oo waxa ay odhan doonaan waa kan ninkii aan ilaah xooggiisa ka dhiganu laakiin waxa uu isku halleeyey hoodantinimadiisa badan oo waxa uu ku xoogaystay xumaatadiisii sidaannu arkayno ilaah baa xukun saaraya kan masiixa mucaarada oo markii laga ad kaado ayaa dadka oo dhaniba ku qusli doonaan oo waxay odhan doonaan waa kan ninkii aan ilaah xooggiisa ka dhiganu haddaba waxaa loo malaynayaa in kan masiixa mucaarada uu ka iman doono reer qaniya ama lacag badan oo waxa uu gaari doonaa marka hore halka ugu sarraysa isaga oo hantidiisa isticmaalaya ha yeeshee kuwa ilaah ka cabsada waxa ay odhan doonaan sida ku qoran zabuurka labayo kontonaad aayadaha siddeed ilaa sagaal oo leh laakiinse anigu waxaan la mid ahay sida geed qoyan oo saytuuna oo guriga ilaah ku dhex yaal aniga weligay iyo weligayba waxaan isku hallaynayaa naxariista ilaah zabuurkan kooban waxa uu ina siinayaa sawirka kan masiixa mucaarada iyo muuminiinta joogaysa xilligiisa oo la xasuuqi doono iyo sida ay marka dambe u caabudi doonaan ilaah oo u ammaani doonaan markii ilaah wax ku dhufto cadowga waxaannu horay ugu sii soconaynaa haddaba zabuurka saddex iyo kontonaad oo aynu ognahay in isaga qudhiisuba uu qayb ka yahay zabuurka laba iyo kontonaad cashar ahaan waxaana mawduuca zabuurka saddex iyo kontonaadi ka kooban yahay nacaska oo u taagan ama sawiraya kan masiixa mucaarada oo weliba isla kan masiixa mucaarada waxa uu diidi doonaa jiritaanka ilaah haddaan markii ugu horreysay idiin akhrino cutubka saddex iyo kontonaad aayadda koowaad ayaa waxaa qoran sida tan nacaska qalbigiisa iska yidhi ilaah ma jiro iyagu waa qurun oo waxa ay faleen xumaan karaahiye ah oo mid wanaag falaa ma jiro zabuurkan waa gabay maskiila oo daa'uud u tiriyey madaxdii muusikiistayaasha oo waxaa lagu luuqeeyaa maxallad maxallad waxa uu ka macno yahay cudur ama murugo waxaana ay waafaqsan tahay xaaladda guraacan ee maalmaha ugu dambeeya marka kan masiixa mucaarada uu soo noqdo kan masiixa mucaarada ma noqon doono mid wax aaminsan haddaba farqiga u dhexeeya zabuurka afariyo tobnaad iyo kan saddex iyo kontonaad ayaa lagu tiriyaa inuu yahay sida loo isticmaalayo magaca ilaah zabuurka afar iyo tobnaad waxaa ilaah lagu sifaynayaa jehova oo afar goor baa la isticmaalayaa oo magaca ilaah ee reer binu israa'iil u yaqaanaan elohim ayaa isna la isticmaalayaa saddex goor oo magacaasuna waa magaca ilaah taasina waa ahmiyad ballaaran tahay haddaba inaad garataan reer binu israa'iil waxa ay ku sifeeyaan magaca elohim inuu yahay ilaaha abuuraha ah waana isla sida sagaashan iyo sagaalka magac ee soomaalidu rumaysan tahay inay macno gaara u wada leeyihiin oo yihiin magacyo ilaah ha yeeshee baryaha kan dadkii waxa ay diideen runta sooyaalka ah ee kitaabka quduuska ah waana la quursadaa waxaana dadka cilmiga leh ama culimmada saynisku ay rumaysan yihiin fikradda meertanololeedka ah oo ay leeyihiin dadku berigii hore waxay ahaan jireen daanyaro mana sugna waxa dadku ay noqon doonaan mustaqbalka waxa ay rumaysan yihiin in wax weliba ay isbedelaan oo fikraddaas ayaa iminkana aad iyo aad ugu baahday dadka dhexdiisa waxaana ay taasu calaamad u tahay soo bixitaanka kan masiixa mucaarada rasuul yoxanaa waxa uu leeyahay waa beenaale kan masiixa dafira waana kan masiixa mucaarada kaasu waxaana ay mucaaradaan aabbaha iyo wiilkaba haddii markaa aad doonayso inaad ilaah u timaaddo waa inaad ilaah rumaysad ugu soo dhowaato qoraha warqaddii cibraaniyada loo qoray ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka koob iyo tobnaad aayadda lixaad oo leh oo rumaysad la'aantiis ma suurtowdo in isaga laga farxiyo taas aawadeed kan ilaah u yimaada waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doondoona waxaa jiray koox heesaa ah oo maalin sheegatay inay ka caansan yihiin ciise masiix kooxdaas oo la oran jiray beatles ayaan caan u ahayn sidii markaa ay ahaayeen ama ay sheeganayeen haatan ha yeeshee ciise masiix weli waa isla sidiisii oo isma beddelin oo dadka duniduna way wada garanayaan inkastoo badidood ay wada diideen haddaba ilxaadku waxa uu astaan u yahay imaanshaha kan masiixa mucaarada maalmaha ugu dambeeya xoogaga kuwa masiixa mucaarada waxa u weynaan doona kan masiixa mucaarada waxaa bawlos uu ka qoray dabiicaddiisa sida ku qoran warqaddii reer tesalonika cutubka labaad aayadda afraad baalka saddex boqol sideed iyo konton ee axdiga cusub oo leh laakiinse siduu ilaah noogu bogayey inuu nagu ammaaneeyo injiilka sidaasaannu u hadalnaa mana aha inaannu dadka ka farxinno laakiinse inaannu ka farxinno ilaaha qalbigayaga imtixaama haddaba sabuurkan waxa uu ku soo dhammaanayaa dareen muujinaya sida kuwa ilaah ka cabsada ee muuminiinta ah ee jooga wakhtiga dhibka weynu jiro ay u dhowrayaan masiixa haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada kitaabka zabuurada ayaannu iminkana eegaynaa aayadda lixaad ee zabuurka saddex iyo kontonaad waxaana qoran sida tan badbaadada reer binu israa'iil balmey siyoon ka timaado marka ilaah dadkiisa maxaabiisnimada ka soo celiyo ayaa reer yacquub raynrayn doonaan oo reer binu israa'iilna farxi doonaan haddaba waxaan la yaabaa sida dadka qaarkii ay la tahay marka ay leeyihiin ilaah iyo reer binu israa'iil way u kala dhammaatay haddaba kitaabka waxaa inoogu qoran aayaddan oo kale markaasoo uu sabuurluhu leeyahay marka ilaah dadkiisa maxaabiisnimada ka soo celiyo ayaa reer yacquub raynrayn doonaan oo reer binu israa'iilna farxi doonaan haddaba in la dafiro in ilaah dan ka leeyahay reer binu israa'iil mustaqbalka ayaa waxay la mid tahay in la dafiro saxiixnimada rabbaaniga ah ee qorniinka dad badan ayaa siyaabo kala duwan u fasirta oo qaab ruux ahaaneed u macneeyo qorniinka laakiin kuwa sidaa u eega waxa ay ficil ahaan diidan yihiin in qorniinku xagga ilaah ka yimi saaxiib waxaan kuu sheegayaa in reer binu israa'iil aanay weli uga dhammaanin ilaahooda bal mar kale aan idinku celinno aayadda lixaad markaasuu sabuurluhu leeyahay badbaadada reer binu israa'iil balmey siyoon ka timaado marka ilaah dadkiisa maxaabiisnimada ka soo celiyo ayaa reer yacquub raynrayn doonaan oo reer binu israa'iilna farxi doonaan aayaddan aynu idiin akhrinayno haddaba si tafatiran baa loo qoray waxaana hubaal ah in ilaah qaran ahaan ula macaamilan doono reer binu israa'iil oo baryadoodana uu ka jawaabi doono intaa waxaa ku soo dhammaaday cutubkii saddex iyo kontonaad oo ahaa mid aad u gaaban waxaanan iminka si dawaali ah idinku bilaabi doonaa cutubka afar iyo kontonaad oo weli qayb ka ah taxane ee ka soo bilowday cutubka konton iyo labaad oo soconaya ilaa kan shan iyo kontonaad zabuurkan afar iyo kontonaad waxa uu ka kooban yahay hal mawduuc waxaana weeye cabasho xagga rumaysadka ah wakhtiga uu joogo kan masiixa mucaarada zabuurkan gaaban isna waxa uu ka hadlayaa wakhtiga dhibka weynu jiro si aynu u maqalno cabashada rumaysadka ku salaysan ee ay caban doonaan kuwa muuminiinta ah ee ilaah ka cabsada waxaana qayb ka ah kuwo badan oo quruumaha ka yimi iminkana waxaad ogaataa waxa taariikh ahaan zabuurkani uu ku salaysan yahay ama kan curiyey uu ka hadlayo zabuurkan waxaa loo qoray madaxdii mustikiistayaasha waana zabuur maskiila oo waxaa lagu luuqeeyaa neginood waxaana tiriyey daa'uud waana markii reer suuf u yimaadeen saa'uul oo ay ku yidhaahdeen miyaanu daa'uud dhexdeenna ku dhuumanin haddaba bilow waliba markii aad eegto zabuuradaha waxaa ku qoran wixii loo tiriyey aalaba markaan ku soo noqonno haddaba neginoth ayaa waxaa neginoth ay ka macno tahay qalab muusika ah oo toban xarig leh haddaba waynu wada garanaynaa waxa maskiil yahay haatan waana zabuur kale oo waxbarida oo uu daa'uud tiriyey reer suuf waxa ay doonayeen in ay gacan geliyaan daa'uud oo sidii ay doonayeen inay u gacan geliyaan ayaa taariikh ahaan lagu qoray kitaabkii koowaad ee samuu'eel cutubka saddex iyo labaatanaad markii reer suuf ay u soo warrameen saa'uul ayaa daa'uud zabuur cabasho ah qaaday oo waxa uu yidhi sida ku qoran zabuurkan afar iyo kontonaad aayadaha hal ilaa laba baalka toddoba boqol soddon iyo siddeed ee axdigii hore oo leh ilaahow magacaaga igu badbaadi oo xooggaaga igu garsoor ilaahow baryadeeda maqal oo ereyada afkayga dhegta u dhig markaana daa'uud waa la khiyaameeyey waxaana kaloo laynoo sheegayaa in marka wakhtiga dhibka badani soo dhowaado uu walaalba walaal kale gacan gelin doono waana wakhti uu jiro gacangelin iyo dhagar aad u xun markaana hormo aan ilaah garanaynin ayaa khiyaamaysay daa'uud wakhtiga dhibka weynu jirana waxaa awoodda qabsanaya kan masiixa mucaarada oo dadka israa'iil ka hara waxa ay ku soo hoos silci doonaan ninkan dembiga leh haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa aayadda saddexaad ee zabuurkan afar iyo kontonaad waxaana qoran sida tan waayo shisheeyayaal baa igu kacay oo rag dulmi badan ayaa doonayay inay nafta iga qaadaan iyaga ilaah kama fekerin haddaba daa'uud aad buu u walaacsanaa markaas waxaana la mid noqon doona kuwa israa'iil ka hara iyo muuminiinta dhammaan marka la soo gaaro wakhtiga dhibka weynu jiro zabuurkan gaaban waxa uu soo koobayaa dareenka kalsoonida leh ee ay ku qabaan caawimaadda ilaah dadka muuminiinta ah xilligaas haddaan markaa horay idiinku sii wadno oo soo koobno zabuurkan ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka afar iyo kontonaad aayadaha afar ilaa toddoba waxaana qoran sida tan bal eega ilaah waa gargaarahayga oo sayidkuna waxa uu la jiraa kuwa naftayda tiiriya isagu sharka waxa uu ku soo celin doonaa cadaawayaashiisa iyaga runtaada ku baabi'i waxaan kuu qali doonaa qurbaan ikhtiyaara rabbiyow magacaaga waan ku mahadnaqi doonaa waayo wuu wanaagsan yahay waayo isagu waxa uu iga samato bixiyey dhibaato oo dhan oo ishayduna waxa ay cadaawayaashayda ku aragtay wixii aan doonayey waxaan haddaba garanaynaa in taariikh ahaan zabuurkan loo qoray in ilaah daa'uud samato bixiyo oo reer suuf aanay qaban kuwa mu'miniinta ah ee israa'iil ka hara iyo dhammaan qurumaha sidaas baa loo soo furan doonaa oo ilaah baa iyaga soo furan doonaa ilaah bilxaqiiqa wuu dhowrayaa ballamadiisa waxaana intaa ku soo dhammaanaya haddaba zabuurkii gaabnaa ee afar iyo kontonaad waxaanan iminka si toosa idinku bilaabaynaa innagoon waxa kada gelin zabuurka shan iyo kontonaad oo isagu ka hadlaya hal mawduuc waxaana weeye mawduuca wakhtiga ugu xun ee kan masiixa mucaarada uu talada hayo haddaba zabuurka ayaa soo khatimaya zabuuradaha wax ka sii sheegaya kan masiixa mucaarada ee waxyiga ah waxaadse ogaataa in zabuurkanu xitaa uu yahay zabuur maskiil ah oo ka mid ah kuwa loo qoray waxbarasho ahaanta wuxuuna sawirayaa wakhtiga ugu xun sidaan rumaysanahay oo ka mid ah wakhtiga dhibka weynu bilaabanayo ninkan masiixa mucaarada oo ah mid dembi leh ayaa si buuxda halkan laynoogu sawirayaa oo weliba waa hab xusuus mudan waana qaab aanay ardayda waxyada barataa ka munaaqishoonin ama ka fikirin zabuurkan waa zabuur miskiil ah oo daa'uud u tiriyey madaxdii muusikiistayaasha oo waxaa lagu qaadaa alaab xadhka leh oo muusiko ah haddaba laynooma sheegin dhab ahaantii taariikhda zabuurkan uu ku salaysan yahay haddiise aynu malamalayno waxa ay u muuqanaysaa markii daa'uud la soo weeraray oo boqortooyadii uu qabsaday wiilkiisii absalom oo hogaaminayey fallaago ka soo horjeeda boqortooyada waxaa daa'uud lagu khasbay inuu ka cararo yeruusaalem oo waxa uu arkay in dad badan ay la socdaan wiilkiisii absalom waxaana ka mid ahaa la teliyihiisii uu sida weyn ugu kalsoonaa oo la ohan jiray axitofel axitofel waxa uu khiyaaneeyey ama uu dhagray daa'uud waxaana qisadu ay ku qoran tahay kitaabkii labaad ee samu'eel cutubka shan iyo tobnaad aayadaha soddon ilaa koob iyo soddon markaasaa daa'uud ilaah baryey in talada axitofel uusan absaalom qaadanin ilaahna baryadii daa'uud wuu ka soo jawaabay oo sidii addoonkii ilaah ee daa'uud ahaa uu codsaday bay noqotay haddaan idiin bilowno haddaba xigashada cutubkan shan iyo kontonaad ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol siddeed iyo soddon ee axdigii hore aayadaha hal ilaa laba waxaana qoran sida tan ilaahow tukashadayda dhegta u dhig oo baryootankaygana ha iska qarin imaqal oo ii jawaab waxaan la nasan waayaa calaacalkayga waana aan la tahaa codka daa'uud haddaba waxaa ka muuqda rajala'aanoo waxa uu leeyahay ilaahow tukashadayda dhegta u dhig oo baryootankaygana ha iska qarin waxaana haatan ay u muuqataa in uu xaalad caalwaa ah ku sugan yahay waxaana kaloo ay u muuqataa in mid waliba ee uu ku kalsoonaa uu sir qoolayo habeen dambe ayaannu horay idiinku sii wadi doonnaa qisada sareeyo masiixow samawada haguudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin